bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha deh dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhaceen ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal Jawaab.
waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyad iyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka noofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sacraada hadalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkana aad ku dhageysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay xaalada magaalada hargeysa ee maamulka somalilan xisbiyada mucaaradka oo go-aamo ka soo saaray waqtigii madaxweyne muuse bihi cabdi oo maanta ku ekaa saddex iyo tobanka noofembar go-aanada ka soo baxay waxay ku sheegay in caawa laga bilaabo muuse bixi aysan u aqoonsanin inuu yahay madaxweynaha somalilan islamarkaana uu yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiya sidoo kale ay sheegeen inuu ka mid yahay ee, xisbiyada halkaa ka jira islamarkaana siyaasiyiinta ah waxa aan soo gubi doonaa saaxiibaal warmurteed ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee somalilan caawa ay uga hadlayaan xaalada maamulkaas ee madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ayaan soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona isla xukuumadda ayaa ka jawaabtay go-aamada ay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradka waxyaabaha ay ka yiraahdeen ayaa sidoo kale idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka wareega aad ku dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ee ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab oo meelo ka badan- meelo badan oo ka mid ah dalkan uu ka socdo wararkii ugu dambeeyey wasaare xamse cabdi barre ayaad maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada istanbul ee wadankaasi turkiga xaaladda ayaan soo gubi doonaa sida ay tahay iyo wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka waa madaxweynaha somalilan madaxweynaha wadanka turkiga iyo sidoo kalete mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ayaa cambaariyey waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ciddii markaasi garanaysa ehelada dadkii ku waxyeelooba qaraxyadiisoba ka dhacay inay la soo xiraan hay-adda maareynta musiibooyinka si markaasi taakulaynta loo gaarsiiyo waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona baaqi kala duwan oo meelo kale ka imaanaya ayaa markaas loo dirayaa dad walaala oo ku dagaalamaya qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaala xeebeedka cadale deegaana hoostaga madaxweynaha maamulka hirshabelle doonka iyo sidoo kalente maamulka ayaana baaqyada kala duwan u diraya in colaadaasi la joojiyo xilli maanta dagaal marka halkaas uu ka dhex qarxay khasaare kala duwanna uu sababay wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan barnaamijkeena wareega caawa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudugna waxa uu maanta furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka maamulkaasi galmudug waana idiin soo gubi doonaa saaxiibaal qodobadaasi wixii soo kordha caawa ayaad maqli doontaan cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir waad ina socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
Waxaa la isu dagayaa, la isu daba marteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna
waa hagaag saaxiib yaal isku soo laabad wanaagsan ayaana hawdan kaleyahay barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qiimihiisa ugu horeeya ayaan caawa barnaamijka wareegga wararka guudgeli doonaa qodobo kala duwan oo hordhac barnaamijka caawa aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda oo qayb ka ah wararka ugu dambeeyey qarax khasaare kala duwan dhaliye oo ka dhacay maanta wadanka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul khasaaraha dadka soomaalida kasoo gaaray iyo madaxda ee wadankaasi turkiga war ay soo saareen iyo cambaareynta dowladda federaalk ee qudhowda ka heshay warar ku saabsan iyo xaaladda gobolka shabeellaha dhexe arrimaha dagaalbeeleedyada ayaan maqli doontaan oo barnaamijkeena idinkugu soo baahin doonaa qiibihiisa hore hase yeeshee waxaanu ku bilaabaynaa caawa eh, somalilan waxaa ka taagan xaalad la mida tii ka taagneed magaalada muqdisho oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo ay isku hayaan xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi oo waqtigiisu idlaaday maantana ku ekaa novembarna la filayay in doorashooyinka somalilan ee golayaasha iyo tan baarlamaanka halkaasi ay ka dhacaan hase yeeshee waata madaxtooyade hase yeeshee madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa golaha guurtida eh, dhowaan kulmada ay yeesheen waxay ugu dareen muddo kororsi laba sana ay u sameeyeen taa oo xisbiyada mucaaradkana ay si weyn ay ugu diideen waxayna mar walbaba ay ku goodinayeen xisbiyada mucaaradka somalilan halkaa ka jira in wixii loo gaaray saddex iyo tobanka novembar somalilan madaxweyne aysan ugu qoonsaneyn muuse biixi cabdi go-aanada kasoo baxay oo ilaa iyo afar gaaraya waxaa ka mid ah waxay yidhahdeen maanta laga bilaabo muuse biixi cabdi xukuumaddiisa uma aqoonsanin mid sharci ah muuse biixi waxaan u aqoonsannahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo madaxweynihii hore ee somalilan inuu yahay Eh, saddex xisbiyada mucaaradka waxay aqoonsan yihiin baa lagu yiri warmuuseedka kasoo baxay golaha wakiilada maxkamadda sare golayaasha deegaanka qodobka ugu dambeeyana shacabku ha diidaan bay yidhahdeen wixii sharci darro ah oo markaasi muuse biixi cabdi xilligan wixii ka dambeeyana uu soo saaro aan ka shaqeynayn deegaanada somalilan waa sida hadalka u dhigan xisbiyada mucaaradka oo maanta ama caawa shir jaraayad qabtay haddaba cabdiraxmaan ciro oo markaasi kamid ah asxaabta mucaaradka ee somalilan oo shir jaraa'id waa si wadir ay u qabteen asigii iyo faysal cali waraabe hase yeeshee warmurteedka ayuu dul marayaa oo ay ku heshiiyeen dhinacyadu uguna soo horjeedaan muuse biixi cabdi oo waqtigii loogu talagalay maanta ku ed- ku ekaa
war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen labada xisbi mucaarad oo ku aadan saddex iyo tobanka nofembar maanta oo ah saddex iyo tobankii nofembar somalilan waxay gashay marxalad hor leh waxaa dhammaaday maanta gudixeleedkii madaxweyne muuse biixi isagoo ku guuldaraystay inuu doorasho qabto muddo kordhinta loo sameeyey muuse biixi ma waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa siddeetan iyo saddex faqraddiisa shanaad xeerka doorashooyinka guud xeer lambar qodobkiisa lixaad faqraddiisa afraad mana ay waafaqsanayn jadwalka komishinka doorashooyinka qaranka manay ahayn muddo kordhin laysla ogol yahay talena laga weydiiyey axsaabta qaranka muddo kordhintaas axsaabta mucaaradku way diideen oo may aqbalin sababahaan soo sheegay awgeed waxaa kaloo shacbigu maraka yahay in muuse diiday dhammaan ergooyinkii isxilqaamay shacbigii mudaharaadka silmiga u soo baxay si ay dareenkooda u muujiyaan qaar wuu laayey qaarna wuu dhaawacay qaarna xabsiyadu ku guray waxayana maragmadoona joogtaynta xadhigga saxafiyiinta iyo dhegaka furaysiga xukuumadda ee hay-adaha xuquuqul insaanka axsaabta mucaaradka ahi waxaa u muuqda in xukuumadda cimrigeedu dhammaaday dalka qasgelisay dowladnimadii hagaastay shacbiguna dayaan yahay oo baahi iyo xanuun dhakhtarrada la daadsan yihiin waxaana muuqda warwareegga doorasho diidka ah ee rajiimka muuse biixi hoggaaminayo oo maanta muddaxileedkiisii shabciga ahaa ku egyahay si loo difaaco sharciyadda waddanka wadajirka iyo wax wadalahaanshaha ummadda dimuquraadiyadda iyo sarraynta sharciga xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaadheen qodobadan soo socda kow maanta laga bilaabo muuse bixiyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka siddeetan iyo siddeed faqraddiisa koowaad ee dastuurka sii socoshada xukunkiisu waxay kus- ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan muuse bixi waxaanu u aqoonsannahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye axsaabta mucaaradka ahi waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee komishinka doorashooyinka qaranka dejiyey waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaala oo igu soo horrayso doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wadahadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka doorasho aan sharci ahayn oo lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way ka soo hor jeedaan mana mana aqbalayaan xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dawladda ee sharciga ku fadhiya golaha baarlamaanka maxkamadda dowladaha hoose iyo maamulka adeega dadweynaha bulshaweynta somalilan iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa wuu dhammaaday wakhtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina xisbiyada mucaaradka ahi waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka faqraddiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn xisbiyada mucaaridka ahi waxay ku wargelinayaan taageerayaashooda in hoggaanka iyo saraakiisha xisbiyadu si dhowla socon doonaan xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doonno marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday allah mahad leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
kaas wuxuu ah cabdiraxmaan ciro oo markaasi ka mid ah xisbiyada ah mucaaradka ee somalilan ee markaasi faahfaahinayay qodobada go-aanadii ay ka gaareen ee muuse bihi cabdi oo maanta waqtigiisii ugu ekaa ee markii loo eego muddaxuleedkiisii sharciga ahaa inkastoo golaha guurtida ee somalilan ay muddo koros laba sano ugu dareen taasina ay sababtay in xaaladda magaalada ay noqoto mid markaasi qallaase ay faraha lasii gelayso islamarkaana mucaaradka si weyn ay u diidan yihiin dhinaca kale xukuumadda ayaa ka hadashay oo markaasi ka jawaabtay go-aanada kasoo baxay muuse bihi waa markaasi xisbiyada mucaaradka bal marka hore taliyaha ciidanka booliiska waxa uu fariin u diray ee, shacabka reer hargeysa wuxuuna yidhi nin walba oo markaasi mas-uul ah oo mudaharaad lagu arkaa ciidanka booliiska gacanta ayay markaasi ku qabanayaan oo sharciga ayaa la marinayaa ayuu yidhi taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaas ayaa dhankiisa wuxuu sheegay dadku waxaan leenaha buri eh, dhiig noo shuba oo ma lihin buuri dhiig daadiya oo ma lihin annaga noo dhinta mana lihin buu yidhi codna siiya ee waxaan leenahay oo keliya codna siiya maxamed waa wasiir maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi somalilan oo dhan kale ugu baaqay in xukuumadda ay diyaar u tahay in markaasi ay labada la- la hadlaan xisbiyada mucaaradka xaaladana markaasi la dejiyo dhinacyada beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqaysa in markaasi ay isxakameeyaan dhinacyada ayna muhiim ay tahay in doorasho markaasi dhinacyadu ay wada aadaan xaaladda magaalada hargeysa ee somalilan waxaa laga cabsi qabaa in mudaharaado waaweyn ay dhacaan kadib go-aanada maanta ee xisbiyada mucaaradka ay kasoo saareen oo ay qorsheenayaan in markaas ay maalmaha soo aadan ee magaalada ay ka dhici doonaan taasina waxay sababaysaa in xaaladda ay noqoto magaalada mid jahwarar ku siirida islamarkaana ay wax walba oo halkaa ka wanaagsanaana ay noqon karaan mid faraha kasii baxaya barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan qeybihiisa hore aan weli ku guuljarnaah qodobo kala duwan oo waraac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaana kusii soconaynaa bal markaana haddii aan eegno saaxiibayaal magaalada istanbul ee wadanka turkiga waxaa maanta ka dhacay eh, qaraxyo aada u waaweyn oo gilgilay ee qaybo ka mid ah magaalada oo markaasi qaraxa uu ka dhacay waxaana uu sabay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana marba marka dambeyse sii kordhaya xaaladda markaasi dhimashada dadka qaraxaas uu saameeyey madaxweynaha wadankaas turkiga rajab dayib erdogan ayaa ka hadlay wuxuuna sheegay in ugu yaraan ay lix qofood ay ku dhinteen sidoo kale soddon iyo sideed qofood oo kalena ay ku dhaawacmeen lama oga cidda sida rasmiga ah ugu dambeysa weerarka qaraxyada ah ee maanta ka dhacay magaalada istanbul qarax ayaa ka dhacay wado laga dukaameysto oo ku taal fagaaraha lagu magacaabo texim sida uu markaasi uu sheegay barasabka magaalada ee dalkaasi turkiga haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay iyo khasaaraha kala duwan iyo madaxda ka hadashayba waxaanu ka wareysanay cabdifitaax xuseen axmed oo cuusi loo yaqaano oo ka mid ah wariyaasha madax bannaan ee waddankaasi ku nool bal markor waxaa weydiinay xaaladda sida ay ahayd markii uu qaraxa dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dhimashadii dhaawaca uu weerarkaasi sababay Eh, cabdinaasir waa mahadsan tahay Eh, maanta galabta saacaddu markay ahayd afartii galabnimo qadar adiga labaatan daqiiqo ah magaalada istanbul ee wadanka turkiga waxaa mar qura ee laga maqlay eh, dhawaq aada u xoogan islamarkaana argagax geliyey ee bulshada ku dhaqan magaalada istanbul gaar ahaan nawaaxiga uu qaraxu uu ka dhacay Eh, waxaana lasoo sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay qarax aada u xoogan ee kaasi oo sababay burbur xoogan dhimasho iyo dhaawac
waayahay cabdifataaxu bal wadankaas ayaa ku sugan tahay faahfaahinta u dambeysay aad heshay khasaaraha qaraxaas uu dhaliyey dhimashadii dhaawacba way jiraan oo sida la sheegayo maxaan ka ognaha tirada dhimashadii dhaawaca oo markaas la xaqiijiyey Een, cabdinaasiir markii hore way adkeeday in la ogaado xogta rasmiga ah ama khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ee qaraxii galabta ka dhacay istanbul ee dowladda qeybaheeda kala duwan iyo maamulka ee magaalada istanbul oo hadlay waxa ay sheegeen in qaraxa ee uu ka dhashay khasaare kala duwan ee madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa dhowaan saxaafadda la hadle ee isagoo shir jir cid qabtay waxa uu sheegay in qaraxani uu markaasi ee ee ku eedeeyey kooxo waxa uu ugu yeeray argagixiso ah waxaana uu sheegay in ugu yaraan ee lix qofood qaraxan ay ku geeriyoodeen halka kontameeyo qof oo goobta ka ag dhowaa ee maaragta dhaawac uu kasoo gaaray waayahay cabdifatax marka magaalada istanbul gudaheeda miyuu ka dhacay mise waa banaankeeda xaaladda markuu qarax dhacayn dibkiisu ahaa halka uu falka ka dhacay Ee, waa mahadsan tahay ee, qarax waxa uu ka dhacay santarka magaalada ee meel lagu magacaabo tagsiim khaasatan ee wadada la yiraahdo ee shaarica weyn ee waxaana ay ahayd meel aad u mashquul badan halkaas cabdinaasir waxaa yimaada dadka dalxiisayaasha goob dalxiis ayay aheede ee goobta intuusan qarax ka dhicin jawigu wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan dadku way damaashaadayeen sidoo kale ee waxaa xusid mudan cabdinaasir in maanta ay ahayd maalin axad ah oo maalin fasax ah shaqo aysan jirin dadku ay soo dalxiis tageen khaasatan ee dadka goobaha fasaxa ee shaqooyinka fasaxa kasoo qaatay iyo goobaha kale ee waxbarashada meel waxay ahayd aad u mashquul badan islamarkaana bulshada istanbul ay usoo dalxiis tagaan marka mar qura ayuu jawigii isbedelay goobtii ee burbur xoogan ayaa soo gaaray ee dadka ee maaragta dhaawacana waxaa loo daabulay cisbitaalada ee magaalada istanbul sidoo kale meedka ayaa halkaasi la geeyey ee waxaa la xiray goobta qaraxa uu ka dhacay sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidamada ammaanka nabad sugidda iyo sidoo kale ee diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dhowr xaba ah oo soo dul istaagay goobta ay wax ka dhaceen waxaana la xadiday cabdinaasir ee ee baraha internetka dadku ay ku xiriiraan ee sida facebook oo kala in wadankii xadidaad yar la saaray islamarkaana bulshadu aysan si fiican u adeegsan karin waa xusid mudan in telefishinka ugu sarreeya ee ama telefishinka qaranka ee wadankani uu soo saaray amar ah in aanan war warar amba waraysiyo ama ee ee, sawiro amba muuqaalo aan laga gudbin karin inta ay mas-uuliyiinta ee dowladdu turkigu aysan hadlin balse hadda waxaa fududaatay in xogtii la ogaado maadaama uu hadlay madaxweynihii wadanka turkiga ee rajab dayib erdogan xilli uu safar ku ahaa wadanka indunuusiya oo la sheegayay in uu uga qaybgalayo shir caalami ah oo ay imaanayaan madax kala duwan waayahay cabdifatax waxaan la soconaa in wadanka turkiga ee soomaali badan ay ku sugan tahay ay ku nooshahay saabooyin kala duwan qaarkood ganacsi ayay ku leeyihiin Een, meesha maanta uu qaraxa ka dhacana een, dabcan sida la sheegayo soomaali kama marneen ma jirtaa tirada dhimashada madaxweynaha uu maamulka ay xaqiijiyeen inay dhimatay soomaali inay ku jirto dadka dhaawacyada soomaali inay qeyb ay ka yihiin arrintaas ma la kala cadeeyey Ee, cabdinaasir ilaa hadda lam- ma la kala cadeynin oo dowladdu si rasmi a uma sheegin in ajaaniib ay ku jiraan dadka waxyeeladu ay soo gaartay Ee, dadka soomaalida ah waa sax magaaladan aad ayay ugu badan yihiin istanbul ee, ganacsiyo ayay ku leeyihiin khaasatan waa ay wada degan yihiin Ee, laakiin goobta ay wax ka dhaceen waa magaal waa xaafad ee gooni ah soomaaliduna halkaas uma badna soomaalidu waxay leedahay ee meelo gooniya ee degaan oo calaamo ah ayay leeyihiin laakiin meesha maanta uu qaraxa uu ka dhacay boqolkiiba sagaashan soomaali uma badna waa laga yaabaa in halkoo ama labadoo aysan ay u tagaan dalxiis laakiin soomaalidu halkaas uma badna ee dowladuna maysan sheegin wax ajaaniib ah oo qaraxaasi ee waxyeele ay kasoo gaartay laakiin ee ilaa hadda baaritaano ayaa la wadaa sababii qaraxan ka dambeeyey in waxyaabihii qaraxan ee, maaragta ee ka dambeeyey wararka qaar ee soo baxay waxay sheegayaan in kaamirooyinka qarsoon iyo sirdoonnadu ay si hordhac ah u sheegayaan in qaraxani uu ka dambeeyey qof haweeney ah oo dadka soo dhex galay laakiin lama xaqiijinin in qofkaas haweeney uu ahaa iyo in qof kale uu ahaa laakiin ilaa iyo hadda lama shaacinin balse baaritaan ayay wadaan laamaha ammaanka ee wadanka turkiga waayahay een, ugu dambeyntii cabdifatax adoo soo koobaya een, eh, xaaladda wadanka turkiga soomaalida ku nool iyo guud ahaanba dadka halkaasi ajaanibta ah iyo dadka arrimaha siyaasadda ka hadla maxay ku tilmaameen qaraxa halkaa ka dhacay maanta Ee, waa mahadsan tahay Ee, qaraxa waxaa lagu tilmaamay ee, mid argagixiso sida madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey waxa uu madaxweynuhu sheegay in argagixisadu ay damacsanaayeen in ee, dowladdu ay waxyeeleeyaan sida ee, madaxweynaha turkiga uu sheegay sidoo kale dadka ee, arrimaha siyaasadda falanqeeya ee wadanka turkiga waxay sheegayaan in qaraxani argagixiso u ahaa argagixisona ay ka dambeysay inkastoo aan la sheegin nooca argagixisada ee tahay balse wararka qaar aanu helno waxa ay sheegayaan in goobta qaraxa uu ka dhacay markii hore ay ahayd goob aad u mashquul badan bulshaduna ay isu timaado Ee, balse xilligan aan kula hadlayo cabdinaasir waxaa degan xaaladda magaalada istanbul iyo khaasatan goobta uu qaraxa ka dhacay inkastoo isu socodka meesha uu qaraxa ka dhacay la xadiday dadku halkaasi ee, laga gooyay islamarkaana ay ku sugan yihiin boolis nadaafadii iyo waxyaabihii kala duwan ayaa halkaasi laga wadaa guud ahaan markaan soo koobo xaalka guud ee magaalada istanbul waa mid degan ee, sidoodii ayayna wax walba kusoo laabteen marka laga reebo goobta ay wax ka dhaceen oo ilaa iyo hadda ciidamadu ay ku hoolan yihiin eh, maaragta na- nadaafinta goobta iyo weliba eh, baaritaano lixaadle oo ay wadaan ciidamada dowladda sidoo kale cabdinaasir waxaa xasid mudan in madaxweynaha turkigu uu hoosta ka xariiqay maruu maanta isu jira jeedinayay in ciqaab adag la marsiin doono cid allaala ciddii ku lug yeelata ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada istanbul isagoo caafimaad u rajeeyay dadka ee, ku dhaawacmay kuwa ku dhintana alla ugu bari in naxariistiisa janno uu siiyo
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay waaba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayd baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego subar sayd design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn dhisayn waa mid taqaan subar sayd design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subarsayn dhisayn ugu kaalay subarsayn dhisayn sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean subarsayn dhisayn waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maanta ma ka wac telefoonada kale ah ebirli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetaniyo shan tobaniyo labo kontoniyo shan ama ebirli xal sagaal todobo ebirli ebir shan ama ebirli xal sagaal toddobaatan ebir ebir tobaniyo shan ama booqo websaytooda ah www subarsan som so
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii uu sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil gruub ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
rabii dhexe barnaamijka wareega wararka afarbaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dagaalka dowladda dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab oo meelo badan oo ka mid ah wadankana ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexana ah meelaha ugu xoogan ee markaa dagaaladu ka socdaan ra-iisul wasaaraha ayaa markaasi maanta xarig ka jaray dhismaha cusub ee xarunta hay-adda socdaalka ee jinsiyadda soomaaliyeed dhismaha xaruntan oo si wanaagsan loo qaabi- loo qalabiyey ayaa ka qayb qaadanaysa baliirho hufnaanta iyo gudashada waajibaadka shaqo ee bixinta adeegyada muhiimku ah qaranka wasaaraha ayaana ah, kormeer ku sameeyey qeybaha ay ka kooban tahay xaruntan isagoo u mahad celiyey dowladda denmark norway u k iyo finland oo markaasi taageera dhismaha markaasi xaruntan dhinaca kale isagoo khudbada ka hadlaya ayuu dagaalka sheegay inuu yahay shacabka soomaaliyeed xilligan iyo dowladaba in meel aan loogu soo harin al-shabaab islamarkaana markaa ay weli ay wadi doonaan dagaalka ilaa ay laga saarayo eh, wadanka suu hadal ku dhigay xamse cabdi barre
kastoo joogaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba oo markan si dhab ah oo xaqiiqo ah oo ilaahay la ogyahay ugu caddeeyey diirka uga qaaday milaaxda uga qaaday dadka soomaaliyeed diinta sh- islaamku waxa ay ka qabto wax dhacay una muujiyey caddeeyey nimankaas waxaa samaynayahay in aysan diin shaqo ku lahayn oo ay khawaarij yihiin ficilkii khawaarijta inuu yahay midkaan aad baan ugu mahad celinayna runtii guud ahaan dhammaan dadka soomaaliyeed waxay si midan ayaga oo midaysan runtii uga dhidhiyeen xadgudubkii iyo gumaadkii loo geystay ubadkeennii iyo hooyooyinkeen iyo walaalaheen ee ka dhacay zobatu isbarbar istaagga iyo midnimada la muujiyey ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer muqdisho ay muujiyeen runtii waa mid aan horey u dhicin waxay muujiyeen oo ay natuseen runtii oo aad iyo aad ay noogu tilmaameen geesinimada sokeeyanimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen inay ka jawaabeen si deg dega oo midaysan oo geesinimo leh oo aan gambasho lahayn sidii dhici jirtay in nimankaas laga cabsado oo laga gabado dadka soomaaliyeed waxay bixiyeen waxay heli kareen dhiiggooda ugu horreeyey dheeftiina way bixiyeen waxayna su- runtii wejigii la daban jiray ee la cabsan jiray ay ka faydeen oo ay dhaheen waana kan mana idin ambalayno si midaysan ayagoo mid ah ayay ka jawaabeen dal iyo dibad dadka soomaaliyeed arrintaas si midaysan ay uga jawaabeen laakiin waxaan si gaara runtii ugu mahad celinayaa shacabka reer muqdisho oo ay dhibku ku dhacay haddana si deg dega oo midaysan oo walaaltinimo leh runtii walaalahood ugu gurmaday aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa aad iyo aadaan ugu mahadsan yihin waxaan tagnay meelaha waxaan runtii farxad lahay innagoo musiibadaas inagu dhacday haddana dhallinyaradeennu inay habeen iyo maalin taagnaayeen ayaga oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ayaga oo matalaya institutions iyo jaamacado iyo iskuulle kala bedelan oo u taagan inay taageeraan dadka walaalahooda ee musiibadaasi qabsatay aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin geesiyaal baad tihiin walaalayaal dagaalka khawaarijta waa go-aan shacab oo ay geedi gelinayso xukuumaddan danqaab ka noqoshana ma leh meel laga laabta ma leh waa lagu soconaa waxaa dulmadiiba la gaaray guulo waxaana hubaa ilaahay idankiis inaan guulo kama dambaysta gaarin khawaarijta saan hor sheegay dagaal baan kula jirnaa mararka qaarkood waa dagaal alxarb sijaal mararka qaarkood xanuun baa ina soo gaaraya waxaan rabnaa in la sabro waxaan rabnaa in la dulqaato oo shacabka soomaaliyeed annaga oo leh intii inaga shahiiday allahu aqbalo inta dhaawacaan allah inoogu boola dhago waxaan leenahay mar kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun haddii aada xanuunsanaysaan ayaguna sidoo kale way xanuunsanayaan meydkoodaa la waray waa laydin aarguday waa laydin aargudayaa laakiin watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun qofku hadduu xaqdarro iyo shaydaannimo uu ku socdo ilaahay khayr kama rajeeyo laakiin dadka xaqa ku socdaay ilaahay khayr bay ka rajeeyaan ayna kuwa kale marka waxaa laysdheeryahay rajada allaa laysdheeryahay innagu rajaan leenahay awood buu allayna siiyey inaan midowno unbay ahayd oo inaga maqnaa innagaa khaldanay haddana waan midoonay waan iska celinaynaa khawaarijta ama shabaab ka mashruuc waa fashilmeen haddayba mashruuc ahaayeen hadduuba mashruuc jiray ay leeyihiin oo ay dabanayeen inay dalkan ka hirgashadaan kaas wuu fashilay cid kasta oo wax daaracda ama wax akhrisa ama wax taxliilisa oo maanta kor ka fiirisa shabaab waxaa waaye haraatidooda ilaahu naga leexin uu dhaha maahaane ka project ka mashruuc inay fashilmeen cidna daah kama saaro maxaa jira waa la nacay uf bay dhaheen shacabka soomaaliyeed mar haddii dee waxaaga badeecadada lagugu naco uf la dhahana olheyd waad fashilantay marka badeecadoodii beenta ahayd waa la nacay uf baa la yidhi dadka soomaaliyeed sankay ka qabsadeen saa darteed waa fashilmeen nimankaas waxay wadaani waa burcadnimo iyo haraatiyina soo gaarta taana ilaahay idankiis waa ka digtoonaanaynaa waana iska celinaynaa si midaysan nimankan walaalayaal ujeeddadoodu sideedaba waxay ku aruursan tahay hal shay waxay isugu soo hartay ujeeddadoodu waa xoolodoon laba wasiilo ama laba jid bay u maraan mid waxaa weeye si xoolo loo helo waa in horta shaatil diimeed la soo xirto oo qur-aan iyo aayado la akhriyo siduu nabiga noo sheegay calayh salatu wasalaam welibaa dee kuwan waxaan u marayn xataa cibaadadii inayna kuba fiicnayne haddaad qur-aankooda aragta amaad salaadooda soo akrinayaan iyo soonkooda aragta adigu waxbaba ma tihid baa isdhahaysa malaha muslimnimadaadu sax ma aha siduu nabiga calayh salatu wasalaam sheegay nimankaas marka inay shicaar diineed iyo dhaqan diineed soo qaataan kaab kaab bay ule kaabirin can kaabir bay u leeyihiin sidaas unbay ahaayeen ayagoo diin ku dagaalamaya cali bn abi taalib dilayeen ayagoo diin baan u soconaale bay cuhmaan dilayeen wax iska caadi waa dhaqankoodii marka taas waa iska sidaa inay aayado akhriyaan oo ay dhahaan xukunka ilaahay baa la rabaa taariikhda islaamka ku qoran tahay saasay ahayen weligood culimmaduna waa fasiraan wayna caddeeyeen qodobka labaad ay adeegsadaan waxaa weeye waa cabsigelin marka diintaas waxaa la sheegaya haddaad diiddo saad xoola u keento waa in lagu cabsigeliyaa oo ciqaabta ugu weynay keenaan waa dilil marka waa in lagu dilaa ugu dambaysta waxay rabaanna waxaa weeye inay xoolo aruursadaan kuwan marka waxaa waaye waa tiim gaangisa xataa kuwii khawaarijtii way ka sii khaarijsan yihiin kuwani waa gaangis caadi ah oo isu tegey oo xoolo aruursi dadka u dila haddaadan keenin imisaa u dhimatay haddaadan waxaa keenin waa lagu dilaa oo dhimatay haddaadan keenin waa lagu dilaa oo dhimatay marka waa gaangi wax soo aruursaday gaangigaa insha allah waa ka takhallusaynaa soomaali maxaa rajadu tahay ugu dambaystii rajadu waxay tahay sanadkan soo socda ilaahay idankiis ee laba kun labaatan iyo saddex waxaa rajaynaya innagoo laba culays bay naga dhacay sanadkaas inuu inoo dhammaan doono haddii ilaha ihahdo culayska koodaad waa culayska al-shabaab iyo khawaarijta waxaan rajaynaynaa ilahay idankiis inuu inaga soo gabagabayso markaas culayska labaadna waa culayskii daynta laynagu lahaa dayn cafiski iyo waxaan gaaraynaa completion point ilahay idankiis marka waa laba culays oo midna kii daynta caalamku inagu lahaa iyo ribadu madaxa inagaga fadhiisatay ee ilmaheenna ilmihiisa iyo jiilkiisa kale iyo dhibaatada inaga haysatay culayska inagu haystay waaye midna waa kan kale ee dhibaatada inagu hayay muddada shan iyo tobanka sano ka badan ee nagu ilmo dhalay oo aan iska qaadayno marka laba culays oo inaga dhacday iyo sanadka soo socda ayaan rajaynaynaa ilahay idankiis aad iyo aad mahadsan tihiin waan axrafuraynaa waxaan leeyahay ugu dambaysta shaqaalaha iyo madaxda hay-addan waxaan idin leeyahay hambalyo gurigaan waan idinku hambalyeynaynaa wuuna qurux badan yahay shaqada
dhinaca kalena haddii aan eegno wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ciddii garanaysa ehelada dadkii markaasi waxyeelada ka soo gaartay qarxyadii sooballabo in ay la soo xiriiraan hay-adda maareynta musiibooyinka si taakule markaas loo gaarsiiyo kulan ay dhinacyada iskugu yimaadeen ayay arrintaas ay uga hadleen wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in cid walbaba oo markaas dhibaato kasoo gaartay weeraradaasi ay kafaaliqaadi doonaan dhanka waxbarashada oo markaasi waalidiintii caruurtooda geeriyootana ay waxbarasho bilaasha ay wasaaraddu ay siinayso
dadka dhintay eena loo xaqiijiyey taladooda inay dhinteen ee boqol iyo toban iyo sagaalka ahay waxaannu eheladoodii ku guulaysannay ilaa iyo maanta in la helo sagaashan iyo kow qof waxaan halkan baaq uga dirayaa ciddii garanayso dadka halkaa ku geeriyooday ee xaqdarrada lagu dilay ee argagixisada manaxayaasha ay ku xasuuqeen ciddii garanaysa inay la soo xidhiiraan hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka oo telefoonadoodu ay ku qoran yihiin meel kastoo aad aragteen inay la soo xidhiiraan howlwadeennada hay-addu waxay diyaar u yihiin inay meeshay joogaan ugu tagaan macluumaadna ay ka qaadaan taakulana ay gaarsiiyaan dadkaas waxaan si gaara haddana aan ugu dadaalaynaa in sha allah tacaala oo aan ballan qaadnay oo ahayd amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu go'aamiyey in agoonta dadka ay ka tageen wax la baro oo waxbarashadooda la kafaalo qaado guddi ay samaysay wasaaradda waxbarashaduna waxa ay la xidhiireen inta badan dadkii ay suuragalka noqotay in lala xidhiiray carruurtooda waxbarashada ku jirto ama heer dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare iyo heer jaamacadeedna waxaa la siinayaa waxbarasho bilaasha ayaa la siinayaa ma raba inaan ku sii dheeraado warbixinta waa laydin siiyey laakiin waxaan doonayaa halkan inaan baaq uga diro dadka soomaaliyeed dadkaas meesha ku dhammaaday ee lagu xasuuqay dembi ay galeen oo gaara ma jirin markii runtii maalmahan aan waraysannay dadkii ehelada ay ka tageen dadkaas qof maskaxdiisa ay ku jirtay saacaddaas soo socoto inuu dhiman doono ma jirin eed iyo dembi ay galeen oo lagu beegsadayna haba yaraatee ma jirto waa dulmi cad oo bareer ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ay la tegayaan dhiiggooda dadkii galay oo ilaahayna uu weydiin doono biayi dembin qutilat maxaa loo dilay la dhihi doono dad badan oo dan yar ah xamaaliin ah kuwo caseeyaal ah kuwo meesha shaxaad u soo doontayoo waxba aanan haysan oo dadka wax warsanayay kuwo jidka iska marayay kuwo bajaaj watay kuwo yacni duruufaha kala duwan ee dadka aan la kulanay gabdhaha asaayada waday ee maanta aanu la kulanay gabdhaha ilmaha agoomaha ay watay een maanta la kulanay waa yeelka gabdhahoodii u soo shaqaynayey ee lagu dilay runtii mid kasta oo ka mid ah sheekadiisa markaad dhegaysato laba arrimood unbaa kuu soo baxayso kow dadkeennu sida ay danyar u yihiin duruufahooda u adag yihiin noloshooda ay u adag tahay iyo bahalnimada ay qabaan kuwa ku dhiiraday inay dadkaas masaakiinta ah dadkii eheladooda ahaa ay dilaan gabdhahooda ay asaay u saaraan ilmahooda ay agoonteeyaan mid ka mid ah dadka aan la kulmay waxa uu ii sheegay in laba gabdhood oo la dhalatay isaga meesha lagu dilay hooyadiis oo waayeela oo indhala'na guriga ay joogto oo ay weydiinaysa gabdhaheennii aawey mid kastoo dadkaas ka mid a sheekadiisa haddaad dhegaysato way kuugu filantahay inaad ku cibro qaadatid waxaan mar kale la hadlayaa dadka soomaaliyeed waxaan la hadlayaa sharikadaha waxaan la hadlayaa ganacsatada waxaan la hadlayaa qurba joogta waxaan la hadlayaa ardayda soomaaliyeed iyo macallimiintaba waxbixinta iyo sadaqadu yaraan ma leh waxay leedahay geesinimo bese ayay leedahay wixii aad awoodaan xisaabaadka ee loo furay inaad xisaabaadkaas aad ku soo ridaan dowladda federaalka iyadoo mas-uuliyaddeeda qaadanayso waxay isugu yeertay bulshada rayadka ah culummada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed dadkii matalayay dadkaas inay noqdaan kuwa maamulayo waxa dadkaas loo aruuriyey xataa ay ku jirto lacagta dowladda federaalka ah ay bixisay iyo lacagta hay-adaheeda ay bixiyeen inay dadkaa noqdaan kuwa go'aanka ka gaaraya inay dadkaa noqdaan kuwa xisaab celinta u samaynaya bulshada soomaaliyeed markaa guddigaas loo sameeyey ayaad ku aaminaysaan waxa aad bixinaysaan ilaahayna iyaga ayaad la hortegaysaan waxaas meesha ay geeyaan runtii burburka dadka ku dhacay duruufaha ku dhacay waxa ku dhacay weli lama soo koobi karo guddi ganacsato iyo guddi goobtii uu dhibka ka dhacay ah ayaa loo xil saaray inay soo qiimeeyaan burburka iyo dhibaatooyinka ku dhacay yacni waxyaabaha xusuusta mudan waxaa ka mid ah in masjidka cumar ibnu khataab ee sheekh cabdulxayi uu imaamka ka yahay iyo khatiibka uu ka yahay ee uu ka khudbeeyey maalintii jumcada ahayd maalintiisa oo aad ogtihiin duruufaha lagu dhisi iyo lacag ee gabdhaha iyo dadka soomaaliyeed iyo waqaf ay soo aruuriyeen in isaguna meeshaas burbur xooggan uu ka soo gaaray oo maalintii sabtida aheedee jumcada ku xigtay ay argagixisadu samaysay marka waannu dabagelaynaa dadka agoontaynu dabagelaynaa dadka laga dhintay ee waalidka iyo waayeelkaynu daba soconaynaa hay-adaheenna iyo waxgaradkeenna iyo dadkeenna waxaan ka rajaynaynaa in qof kasta wixii uu heli karo sadaqadu yaraan ma leh culummadiina waynala joogtaa markaa cid allaaliya cid kasta wixii ay bixin karta inay bixiyaan ayaynu rajaynaynaa mar kalean ku celinayaa in ciddii garanayso dadka meesha ku geeriyooday dadka meesha xaqdarrada lagu dilay ama ehel u ah inay la soo xidhiirto hay-adda maaraynta musiibooyinka si waxyaabaha qaar loola soo xidhiiriyo sidoo kaleeto wasaaradda waxbarashadu mar kasta waxay diyaar u tahay inay dadkaas dadka ay ka tageen ee waxbarasho u fidiso waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo inaynu xisaab celin u samayno dadweynaha soomaaliyeed yaboohana waan sii wadi doonnaa insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo dadkaasna wixii aan gaarsiin karno waannu gaarsiinaynaa
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada dhijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye allailaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas sii buu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka hor aan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makece makore alla iga dhigin
ducow ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
qabiya gabagaba barnaamijka horiga wararka afarlabaatanka saar aadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaanay saaxiibayaal waxaa sii kordhaya baaqyada kala duwan ee loo jeedinaya dadka awlaalaha ee ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada xeebaadka tuulo noo smaada ee cadale halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ee dad walaala ah milisha beeleed ee kuwa dagaalameen dagaaladaasina khasaare kala duwan ayaa laga soo warinayaa inay sababeen oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah iyo dadka halkaas ku sugan xogaaha ka inay soo sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhimasho ah inkastoo dhinacyadu laba dhinacba ay markaas ay guuli ay kala sheeganayaan inkastoo baaqyada loo jeedinayna ay yihiin kuwo aada isku sii taraya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulahi xuseen cali guudlaabe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka ayaana ku baaqaya in dadkaasi walaalaha ay dagaalkooda si shuruud la-aana markaasi joojiyaan iyadoona marka ay sheegay in xilligan lagu jiro dagaallo oo ka dhan ah al-shabaab daba wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa markaasi baaqa madaxweynaha ka soo saaray saxaafadda la wadaagay بسم الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم dowladda hirshabeelle waxay aada uga xun tahay dagaalbeeleedka ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxayna baaq nabadeed u diraysaa beelaha ku dagaalamaya deegaankaas xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali gudlaabe xuseen iyo guud ahaan labada gole ee dowladda waxay ugu baaqayaan qabaylaadka ku dagaalamaya deegaanka ee walaalaha ah inay qaataan nabadda kana tanaasulaan wax kasta oo keeni kara isku dhac qabiil islamarkaasina hor istaagi kara nabadda iyo midnimada dadka deegaanka madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxau ugu baaqayaa odayaasha indheergaradka waxgaradka aqoon-yahanka haweenka iyo dhallinyarada beelaha dirirtu ay ka dhexayso inay ka shaqeeyaan sidii ay nabadda uga wada qayb qaadan lahaayeen madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxa uu farayaa maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo mas-uuliyiinta deegaanka inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka beelahan ku dagaalamaya degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe oo dowladda hirshabeelle ay aaminsan tahay in ay hurinayaan dagaalkaasi cadowga qawaariijta ah ee al-shabaab maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hirshabeelle ee uu madaxweynuhu faray inay ka shaqeeyaan arrintan hadda waxa ay bilaabeen hawshoodii waxayna ka shaqaynayaan isu keenista odayaashaas iyo xalinta nabadda beelaha dirirtu ay ka dhexayso waxaana beelaha loogu baaqayaa inay u dhega nuglaadaan cid kasta oo kala shaqaynaysa nabadda lagana fogaado wax kasta oo keeni kara isku dhaxu qabiil sida aada la wada socotaan dowladda hirshabeelle iyo dadkeeda waxay dagaal adag kula jiraan cadowga khawaariijta al-shabaab waxaana dagaalbeeleedyada ay fursad siinayaan in khawaariijtu ay kusii hakadaan deegaanada hirshabeelle laakiin haddii laga waantuubo qabaa'ilaadka hirshabeelle deganna sidii ay ula shaqaynayeen dowladda ay ula sii shaqeeyaan xilli dhow waxaan rajaynaynaa in deegaanada hirshabeelle laga ciribtiri doono cadowga khawaariijta argagixisada al-shabaab haddaba si taasi loo gaaro waa in beelaha degan guud ahaan deegaanada hirshabeelle ay ka shaqeeyaan nabadda midnimada iyo horumarka kalana shaqeeyaan madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda ku matalaya dowladda hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen waxa uu farayaa cid walba oo ay khusayso ka shaqaynta xalinta khilaafka ka taagan deegaanada hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe oo ay ku dagaalameen walaalo ehel qaraabo iyo ood wadaagba wada ah inay ka qayb qaataan sidii loo xalin lahaa arintaas wabilaahi towfiiq
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaraadii hadalsan magaalada muqdisho ee qartan dhegeystaha waa naga intaa barnaamijkan sheesinta kulmi doona sidaasio nabadgelyo